أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka mudug iyo jubbada hoose odayaasha iyo waxgaradka deegaanka cali heyle ayaa sheegay in kooxda ridada iyo saliibiyiinta ay xasuuq ku hayaan dadka deegaanka maamul goboleedka ashahadalla diriirkaha ee puntland ayaa si adag ugu hor yimid shir magaalada muqdisho uga soo gebagaboobay murtad garguurta iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada gaara raacyada ah kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadaha gadooh iyo waxgaradka mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada baardheere ayaa ku soo gebagaboobay deegaankaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roon ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka mudug iyo jubbada hoose yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya dagaal culus oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa waxa uu maanta ka dhacay deegaanka qeecad ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalkani oo laba jeer lagu jebiyey murtadiinta ayaa waxa uu sababay khasaare soo gaaray cadowga allah waxaana dagaalka maanta ku dhaawacmay toddobiyo toban askari oo murtadiin ah waxaana goobtii lagu dagaalamay ku sugan oo gacanta ku haya ciidamada mujaahidiinta dhanka wilaayada jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xero ku taalla duleedka deegaanka kamboni oo dhacdo xadbeenaadka jubbada hoose la wadaagto dhulka saliibiyiinta kenya ee gumaysato xerada la weeraray oo lagu magacaabo meri ayaa waxaa deganaa maleeshiyaad murtadiin ah dagaalka markii muddo kooban uu socday kadib ayay mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacankuheynta xeradaasi inta la xaqiijiyey dhimashada murtadiinta ee dagaalkani waa shan askari dhaawacuna waa toban kale waxayna mujaahidiintu dagaalkani kusoo qanimaysteen hub isugu jira afar qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo qori r b g ah sidoo kale jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga uu magaalada dhoobley ka degan yahay guddoomiyaha maamulka ridada ugu magacaaban degmadaasi dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada dinsoor waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdiinle oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada bulomareer oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo hanta dheer ee degmada afgooye howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka banaadir jubbada hoose baay iyo shabeellada hoose waxay qayb ka noqonayaan howlgallada ay halyeeyada tawxiidku ku beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta kusoo duushay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir odayaasha iyo waxgaradka deegaanka cali heyle ayaa sheegay in kooxda ridada iyo saliibiyiinta ay xasuuq ku hayaan dadka deegaanka waryaheena caliyarahe ayaa warbixintaasi inoo eegaya wararka ka imaanaya galgaduud ayaa sheegaya in shacabka ku dhaqan tuulada cali xelle ay dhabanyaal u yihiin duqaymo aan kala joogsi lahayn oo ay u geysanayaan diyaarado dagaal oo cadowga uu leeyahay kuwaasoo qayb ka ah duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya bishan gudaheeda ayay diyaaraduhu dhowr jeer duqaymo bareera ku beegsadeen masjidka jaamac ee deegaanka iyo ceelka biyaha ay ka waraabaan dadka iyo duunyada iyadoo dadkii ku dhaawacmay duqaymahaasna la dhigay qaar ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho odayaasha iyo waxgaradka deegaanka cali hele oo shir jaraa-id u qabtay warbaahinta ayaa ka warbixiyey xasuuqa dadkooda loo geysanayo iyaga oo mas-uuliyadda waxaa halkaasi ka dhacayana dusha u saariyey kooxda riddada uu hogaamiyo murtad xasan sheekh maxamuud abashaan nahay waxaan abasho ka nahay dhibaato ka dhacday deegaanka cali heelle oo duqayn ah dadkii shacabka iyo masaajiddii iyo ceelashii iyo duunyadii intaasaa duqaynu ku socotaa waxaa duqaynaya dowladda soomaaliya waxaan ka cabahaynaa dadka mahaddegan waa shacab waxaan rabnaa in inti dhacda laga soo jawaabo inta dambena laga joojiyo dhibaa meeshaas ka jira dadka meeshaas jooga ah waa shacab soomaaliyeed waa dad masaakiin ah waa dad xoolo dhaqato ah ceelkii ceelka meesha ku yaalla cid u samaysay hay-adda hay-ad uma samayn ridoora iyo ratigoora ayay ku qoteen walaal ayaga mugaas la dhashay oo meel wal jir ah wadau jiray kaashadeen waxay ratigoori iyo ridoori ay ajar ku samaysteen beriga in dowladdu ka burburiso intaasaan cabasho ka nahay waxaan rabnaa inay joojiyaan waxaan rabnaa inay dhibka dhaca ka soo jawaabaan inay hadday kahdoon aheyd oo lagu ajaray inaan lagu ajarmin meeshaas dadka jooga waa shacab wax kaleeto oo ku hoos jira ma jiraan cabashadaasaan nahay waa mahadsantihiin dhanka kale qof ka mid ah dadkii ku dhaawacmay duqeymahan galgaduud ka dhacay ayaa tafaasiil dheeraadan ka bixiyey wixii halkaasi ka dhacay casharada duhurkii markaan soo dukatay dadka dameeraasha aanihayaan biyaa u shugaayay anoo kursigii ku fadhiya ee ugu dhufatay diyaarad markii loo jeeday waa suuriday gintaarka waa suuriday qolka wuxuu ahaa aniga alle ka shaqay jira salaada subax casharada duhurkii markaan soo dukatay dadka dameeraasha aanihayaan biyaa u shugaayay anoo kursigii ku fadhiya ee ugu dhufatay diyaarad markii loo jeeday waa suuriday gintaarka waa suuriday waxay ugu dhuftay mid anigu aan fadhaayo waxuu ahay aan marka la yidhaahdo dadki dhamay cabay ajir luq ahay cabay yeelo badan sugu jira marka wax laga wadaya anaga ma naqaan gacanta firnaa jira gacanta firnaa ku jira waxaan rabnaa inaan sheegnana waxaa waaye muxuu ahaay anagoo deegaamkayna owya gobolka galguduud degmada galcadeedna aan ka mid nahay beled la yidhaahdo muxuu ahay cali heele dadku u yaqaano magaciisa guudna uu yahay tehle ayaan degannahay magacayna waxaa la yidhaha niman sahal koraya la yidhaahdo intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan gudagalo cabasho dowladda aan ka cabahayno waxaan aniga dhibaato ku dhacday beledka aan degannahay dad dhaawacuhu waa jiryaa hanti oo qaramoo la burburiya waa jirtaa hanti oo muxuu ahay dhinac walba ah oo la haleeyana waa jirtaa dad dhaawacu wuxuu yaallaa beledka lugaha gobolaa laga gooyey gobolna gacanahayay ka jajabeen gobolna lugahay ka jabeeno intaasay iskugu jiraan waxaa xusid mudan in kooxda riddada ay sheegatay mas-uuliyadda xasuuqan cali hele ayna ku sheegtay in ay leysay mujaahidiin sida ay baahisay wasaaradda warfaafinta murtadiinta balse beentaas waxaa bannaanka soo dhigay dadka deegaanka oo warbaahinta u xaqiijiyey in deegaankaasi lagu gumaaday dad shacab masaakiin ah oo aan waxba galabsan mahadsanid cali yare maamul goboleedka ashahadalla diriirkaha ee puntland ayaa si adag uga hor yimid shir magaalada muqdisho ugu soo gabagaboobay murtad garguurta iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada gala raacyada ah marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo eegayaa maamulka uu madaxa ka yahay murtad siciideni ayaa si weyn uga soo horjeestay qodobada ka soo baxay shirka magaalada muqdisho ugu soo dhammaaday murtad gurguurta iyo madaxda maamul goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudugga wasiirka warfaafinta maamulkaasi uu fadhigiisu yahay gorowe murtad maxamuud caydi dariira ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in go'aamada ka soo baxay murtad gurguurta iyo kuwa kale ay yihiin kuwo riyo ahaa maamulkiisana uu si weyn uga soo horjeedo wuxuuna ku celiyey inay si madax bannaan ula macaamili doonaan dowladaha kale ee caalamka madaxweynaha dowladda federaalku shaqo kuma leh dowlad goboleedadu siday u qabsanayaan doorashadooda waxa weeyaan waa sharciyada dalka dhammaan ha la laalo weeyaan macnaha hadduu isagu dastuurkii kumeelgaarka dalka soomaaliya tuuray maamul goboleedadana koodi ayuu tuurayaa يعني waxa weeyaan waa waa sharci la'aan aan joogo keliya waa xujo aan sharci la'aan ku joogo macnaheedu weeyaane doorashaan qabanaya maaha doorasho maba qaban karin cad qabata maba hayside yani almost laba kun iyo laba iyo labaatanka ilaa iyo hadda wixii uu go-aama gaadhay oo yidhi dowladaan juun baan doorasho qabanaya ayuu sida kuwaa loo soo dhaafay aanay suuragal ahayn oo riya isaga ahaayeen tan uu sheegay sebtembar iyo juunna iyana waa iska riyadaas oo kale xog kama jiran inaad riyooto inaad seexataa ka horeysa soo maaha marka sharciyad iyo nidaam doorasho lagu qabto baa ka horeeya in doorasho la qabto iyo inuu nidaamkuu diyaarsan yahay puntland waxay aaminsan tahay dastuurkii kumeelgaadhka heshiiska lagu ahaa weligeed way u furay puntland weligeed way u furay adduunkay la macaamilaysay maalgelin bay helaysay muxuu ahaaye xili diblomaasiyad bay adduunka la lahayd weligeed ilaa iyo laba kun iyo labaiyo tobankii markii dastuurkeeda la ansixiyey ilaa iyo maanta macaamil bay dunida la leedahay wayna sii wadaysaa ilaa iyo inta dastuurka kumeelgaadhka laga dhammaystirayo diidmada ka soo yeertay maamulka gaalaraaca ah ee puntland ayaa ku soo beegmaysa xili sidoo kale shirkaasi ay ka soo horjeesteen maamulka murtad axmed madoobe iyo madax horey xili looga soo qabtay kooxda dhidada ah sida maxamed cabdulaahi farmaajo shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dhidada xasan cali khayre iyo siyaasiyiin kale kuwaasi oo gebi ahaanba ka soo horjeestay shirka muqdisho uga soo gabagaboobay murtad gurguuta iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada gaalaraacyada ah mahadsanid marwaan ugu dambeyntii kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada baardheere ayaa kusoo gabagaboobay deegaankaas casaama carafaad ayaa warbixintan inooga diyaariyey kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gedo ugaasyada nabadoonnada ganacsatada iyo waxgaradka deegaanka shanqolow oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ayaa ka dhacay gudaha deegaankaas kaasoo looga arrinsanayay horumarinta bee-ada iyo qodobo kale gabagabadii kulanka ayaa waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay qaar ka mid a ugaasyada nabadoonnada ganacsatada deegaanka shanqolow iyagoona ka hadlay kulanka u dhexeeyey iyaga iyo wilaayada islaamiga hegado waxaan ka wada hadalnay horumarka deegaanka ayaan ka wada hadalnay annaga iyo wilaayadaannada talabixinna waa bixinay sida caafimaadka sida biyaha jidadka sida horumarka deegaanka walaayadannadan way nala qaadatay garabkeeda allaha galo waxaan ka wada hadalnay inuu ilaahay diinkiisa aan isu garabsanno dhammaan saqiir iyo kabiir marka wanaanan ganacsaday reer shangolow may eedanka faraxsanaa hana booqashada walaayada hana booqatay ini horta una iska kaashana horumarka deegaanka iyo horumarinta jihaadka inti una siiwan insha allahu tankara la dagaalanka gaalada inti una inisgarabsan ma walay adee una ini una gaala anta koyto katalido dastuursha kasooda diidni waan isla qaadana insha allahu tan kale maylaraayi walaaladan hadhowaayan iyadan ka faraxni ninkoyow kiisho iyo oo maylaraayi talabixintiyo na waraysaden italadi un sheegniyo noo qaadanba iyadan ka dhawaayni maylana mays garabsaane wali humaanga isku reebnen wali sama isla wednen gaaladana la dagaalagnen ayla ku fadheenoy awalan horta ilaahay subxaana wataala mahadnagaana haaniyan akhyaarta xana boobati iyo runtii mahadnagaana kulan eed iyo eed qiimaan leh ayaa ku dhihi raabtan deegaanka shanqolow runtii kulankan oo macnaha walaayada islaam ganacsato reer shanqolow ah odayaalka nabadoonadii waxgaradkii shirar aan dhunyin inay macnaha kulmo edhi oo lagu wada tallada arrimaha aayaha iyo mustaqbalka iyo horumarinta deegaanka iyo horumarka diinta islaamka in lakuwada tallada jasaahum allahu khayran arrin eed aan ka faraxsano farxadan wallaha kooba kuram runtii macnaha talabixin oo eed iyo eed qiimaan leh akhyaartii wanaagsanaytay macnaha kulankaa ku iibgalay sida ganacsatada sida nabadoonada sida waxgaradka jasaahum allahu khayran lana walaayada islaamka oo gobolka socota oo macnaha kulankaas yaana macnaha qabatay yaana jasaakum allahu khayran lana arrin eed iyo eed aan ka faraxsano arrin qaaliyow may qaadanay go-aan eh ini una macnaha waxyaabee xun oo dhan isku reebna walisagna una garab siina naf iyo maalna macnaha magala garab taagnaa jihaadka oo ilaahay subxaana wataala kitaabkii laga dafcayo mana ayaal garab taagna runtii waana macnaha arrin horumar ew in bulshada bulshaweynta macnaha iyo maawa dadka walaayada muslimiinta taladan fadheedan aayaho iyo danada ku taladanna arrin eed iyo eed qaalin ew waa in macnaha inshaad arrintan xaqiiqa dareenkaana meeli shalay roogi geekama roogna alxamdulilah mayba diyaarin inaa markaa go-aanka isla qaadana in uuna macnaha dargelina taagana kulankan ayaa qeybka kulamada ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada iyadoona sidan oo kale kulankan kulanka xigay uu ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayada islaamiga gado mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu